subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeerahdii haysanay qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkana waxaa ka mid ah tababar ku saabsan horumarinta iyo awoodsiinta dumarka leh ganacsida yaryar oo lagu qabtay magaalada jowhar maalinta caalamiga ee luqadda hooyo oo maanta dunida laga xusaayo wasaaradda cadaaladda soomaaliya oo war ka soo saartay maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran waddanka sacuudiga xarumo ka shaqayn doonta xanaanada xoolaha oo laga hirgeliyey magaalada baladweyne xarunta daryeelka agoonta oo laga dhagax dhigay laascaanood akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid a saakay in ka badan laba boqol iyo konton urur oo ku baaqay in la joojiyo hubka loo dhoofiyo israa'iil
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhda waxay ku began tahay kuwii labaatanka bisha labaad ee februari sanadka labada kun shan iyo labaatanka tababar ku saabsan horumarinta iyo awoodsiinta dumarka leh ganacsida yaryar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jowhar saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa qodobkaasi wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka hirshabeelle ayaa tobabar u furtay qaar ka mid ah habeenka ganacsiyada yaryar ku leh magaalada jowhar ujeedka tobabarkan ayaa ah awoodsiinta habeenka ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada jowhar iyo sidii ugu faa'iidaysan lahaayeen ganacsigooda wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ahna kusimaha wasiirka wasaaradda mudan cumar maxamed cabdullaahi oo furay tobabarka ayaa kasoo qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan tobabarkan waxa ay halkan ka bartaan ay ku fuliyaan goobahooda ganacsi
howlaha koowaad waan qaban doona insha allah inaan wasaaradda wax ka bedelna shaqooyin badan aan ka qabana ganacsiga yaryar iyo kuwa waaweyn labada gobolba jowhar iyo beledweyne marka insha allah shirkoonu fureen dhanka kale qaar ka mid ah habeenka ganacsatada ah ee kasoo qaybgalay tobabarka ayaa u mahad celisay wasaaradda ganacsiga maamulka hirshabelle maanta waxaa ka qayb galnay wasaaradda oo ganacsiga ay qabanaysay tobabar oo ku saabsanaay qeybta maalgelinta in badan waxaan rajeynaynaa inay tobabaradan ugu soo daraan aan ka faa'iidno waxyaabaha ganacsiga qeybta financialka sida customer markoo kuu imaado aad la hadli kartid aadey kartid waxaas waxaas ama aad ka dhaadhici kartid intaa inka badan waxaa ka rajeynayaa inay tobabarada noo sii badiyaan inaa noo sameeyaa dhiirigelin garabina istaagaan ganacsigana ay wax nagu siiyaan aadan umaasantiin waxaa kaloo meeshaan ugu mahad celinayaa wasaaradda ganacsiga oo maanta tobabarka haweenka noo qabatay haddaysan iyada ahaan lahayn maanta meeshaan maan imaan lahayn waxaan badan ma ka faa'iidin lahayn tobabarkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa loogu gol leeyahay in ay ka faa'iidaystaan habeenka ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada jowhar mahadsane saara maalinta caalamiga ah ee luqadda hooyo ayaa maanta laga xusayaa guud ahaan dunida xali macali ibraahin ayaa warbixintaasi qalinka u qaadatay
maalinta caalamiga ah ee luqada hooyo waxaa si rasmi ah usoo saartay shirweynaha guud ee hay-adda qaramada midoobey ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka unesco bishii nofembar fikradda ah in la xuso maalinta caalamiga ah ee luqada hooyo waxaa hormuud ka ahaa dalka bangaladesh golaha guud ee qaramada midoobey ayaa si rasmi ah usoo dhaweeyey go-aankani iyagoo ansixiyey qaraar rasmi ah sanadkii lixii tobankii mey laba kun iyo toddobadii golaha guud ee qaramada midoobey wuxuu ansixiyey qaraarka ah rs lixdan iyo ko slash laba boqol lixdan iyo lix kaasoo ku riirgelinaya dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobey inay horumariyaan ilaalinta iyo badbaadada dhammaan luqadaha ay adeegsadaan dadka adduunka golaha guud wuxuu ku dhawaaqay in sanadka laba kun iyo sideedii uu noqday sanadka caalamiga ah ee luqadaha si loo dhiirigeliyo nidaamyada kala duwanaanta dhexdhexaadka iyo isfahamka caalamiga ah iyada oo loo marayo luqado kala duwan iyo dhaqamo kala jaad ah waxaana sidoo kale unesco la xil saaray inay noqoto hay-adda hormuudka ka ah sanadkan maanta waxaa isu soo taraysaa loo fahmayaa in luqaduhu door muhiim ah ka ciyaaraan horumarka ilaalinta kala duwanaanta dhaqameed iyo wadahadalka bulshooyinka kala duwan waxaa kale oo ay xoojiyaan iskaashiga hubinta iyo waxbarasho tayo leh waxay maalintani kaga dhigan tahay aadaa umahadsan tahay walaashay maalintani waxaan kala socdaa ka maamul ahaan inay tahay maalinta horumarinta luqadda hooyo
ururada u dhaqdhaqaaqa dhowrista luqadda hooyo waxaana wax ka weydiinay maalintani waxa ay kaga dhigan tahay waa jiraan qorshaal cusub oo ururkeenu ku taageerayo horumarinta afka hooyo iyo adeegyada ku saabsan luuqadda hooyo waxaa jira qorshaal cusub oo ay ururkeena ku taageeri doonaan horumarinta afka hooyo iyo adeegyada ku saabsan luuqadda hooyo gaar ahaan afka soomaaliga qorshahaas waxaa ka mid ah in aan taageerno in aan taageer weyn ka geysano ilaalinta iyo horumarinta afka soomaaliga anagoo bixinayno tababaro iyo khibrad si loo xoojiyo awoodda isheeg afka soomaaliga abwaan daahir qaran oo kamid ah abwaaniinta soomaaliyeed gaar ahaan abwaaniinta ku dhaqan gudaha magaalada jowhar waxaana abwaanka la yeelanay wareysi ku saabsan sida ay u arkaan maalintaani maadaama uu ka mid yahay abwaaniinta soomaaliyeed afka hooyo maanta xaaladda uu ku sugan yahay waxay u dhigantaa dalkeenu sida uu ku sugan yahay waayo dee markii uu burburay dowladdii soomaaliya markay burburtay wax walbaaba way la burbureen wixii burburay haddana waxaa raacay wixii dukumenti ahaa bulsho ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhul ahaan markii loo burburayna afkiina waa oo mataqaanay ay ka mid yihiin dadka mas-uuliyiinta ahee aada u male laba aflaha ah ee qolana ay america la hadlayso hal erayo hal erayo wuxuu rabaa erey soomaaliya markuu sheego kan ku xiga inuu nin america joogo wax uu sheego laba aflaa la yidhahdaa ninkaas marka soomaali ku nahay waa maanta inaan isfahmanayna aniga adiga ilaahay baa nicana siiya afkeenu waa nico ilaahay baa nagu galladay inaan ceshano aan isku dayno kan waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan abuukar xasan abuukar kaasoo wax ka weydiinay ka wasaarad ahaan waxa ay maalintani ay kala socdaan iyo waxyaalaha wasaaradda kaga qorshaysan luuqada hooyo in lagu soo dabaqo waxbarashada iskuullada iyo sidoo kale jaamacadaha ku yaala guud ahaan magaalada jowhar waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer hirshabeelle oo ah runtii ummad aada u qiimeysta afkooda saasuu tihiin afka soomaaliga oo ah af runtii la oran karo af qani ah oo adduunyadana og tahay inuu yahay afafka kaga gudbay xuduudaha sidaan ognahay afka soomaaliga waxaa lagu hadlaa wadamada jabuuti etoobiya kenya iyo soomaaliya oo ah xaruntii uu ka faafay runtii waa af weyn oo dad fara badan ay ku hadlaan waxaan xuseynaa maalinta afafka adduunka oo ah maalin aada u qiimo badan haddii aan nahay dadka soomaaliyeed afkeennu waa af aadna u qaaliya wasaaradda waxbarashada hirshabelle way la socotaa maalinta afafka adduunka oo ah kow iyo labaatanka february runtiina waxaan ku boorinaa maalinta caalamiga ah ee luqadda hooyo oo markii oo markii hore ay ku dhawaaqday unesco kadibna ay ansixisay golaha guud ee qaramada midoobay waxaa hoosta ka xariiqaysa doorka luqadaha ee kor u qaadista isku duubinta iyo gaarsiinta yoolalka horumarinta waara waxbarashada luqado badan waxay xoojinaysaa bulshooyin loo dhan yahay waxayna ka caawinaysaa badbaadinta luqadaha aan saldanada lahayn kuwa oo lagu tiro badan yahay iyo kuwa asaliga ah waxay aasaas u tahay helitaanka waxbarasho loo siman yahay iyo fursado waxbarasho nolosha oo dhan ee qof walba maalinta caalamiga ee luqada hooyo oo shan iyo labaatanka luqada hooyo labakuniyoabaatanka waxay fursad weyn u tahay in laga fakaro muhiimada luqadaha ee ilaalinta dhaqanka iyo xoojinta muhiimada munaasabadani taariikhiga ah waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan dhowrno kala duwanaanta luqadeeda oo aan kor u qaadno wacyiga ku saabsan qiimaha luqada hooyo ay leedahay mahadsanid xaliima wasaaradda cadaaladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran wadanka sacuudiga wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu hogaanka u yahay wasiir xasan macalin maxamuud ayaa waxay sheegeen in si dhow ah ay ula socdaan xaaladda sharci iyo mid bani-aadnimo ee maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran wadanka boqortooyada sacuudiya oo qaarkood ay ku xukuman yihiin xukuno dil ah iyo sanado badan oo xabsi ah wasaaradda cadaaladda soomaaliya oo ka duulaysa doorkeeda matalaada sharci ee muwaadiniintaasi waxay dadaal badan ku bixinaysaa sidii wax loogu qaban lahaa xaaladahooda iyadoo ay la socdaan wadahadallo hay-adaha dhigooda ah ee boqortooyda sacuudiya si looga shaqeeyo in muwaadiniintaasi ay helaan taageero iyo matalaad sharci ah iyo in xukuumadda ay ku dhammaystaan dalka soomaaliya iyadoo la tixgelinayo heshiiska rayaad ee iskaashiga garsoorka caalamiga ee u dhexeeya wadamada ku bahooway ururka jaamacadda carabta uu qeyb ka wada yihiin sacuudiya iyo soomaaliya xarumo ka shaqay doonta xanaanada xoolaha ayaa waxaa laga heligeliyey magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha hirshabeelle xildhibaan maxamed maxamuud goodir ayaa kormeeray xarumo ay wasaaradda ka hirgelisay ee magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan wafdiga wasiirka waxaa ku wehelinayay wasiiru dowlaha wasaaradda maxamed cabdiraxmaan cosoble iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan xarumahan ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xarumood ujeedka ayaana ahaa kuurgelidda shaqooyinka muhiimka ah ee ka socda xarumahan ay samaysay wasaaradda ee loogu talagalay in lagu daweeyo xoolaha gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada beledweyne maxamuud dabagaab iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan ayaa wasaaradda uga mahad celiyey dhismaha xarumaha muhiimka u ah xoolaha oo ah gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo dibudhiska gobolka hiiraan waxaan hambalyaynaa oon bogaadinayaa hay-adaha dhisay maalgeliyey qalabeeyey iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda hirshabeelle iyo maamulka heer gobol iyo heer degme ee hirgeliyey kalana shaqeeyey wasaaradda xanaanada xoolaha in ay hawshan socoto sida loogu talagalay ay u socoto waxaan leeyahay wasaaradda iyo hay-adaha ka qayb qaatay hirgelinta mashruucan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin kun iyo kow jeer waan idin mahad celinaynaa hiiraan waa lafdhabarta oo maxay ahayd xoolaha dhaqaalaheeda waxaa lafdhabar u xoolaha inkastoo soomaaliya o dhan ay xoolaha lafdhabar u tahay haddana hiiraan waa meel si gaar a xoolaha ugu suntan
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha hirshabeelle xildhibaan maxamed maxamuud goodir ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlaha lagu dhiirigelinayo xoolodhaqatada ku nool deegaanada hirshabeelle tuulooyinka intaan magaalada la gelin inay helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran lagu baaro lagu daaweeyo lagu tallaalo dhammaan wuxuu u baahnaa waxaa joogta takhaatiir waxaa joogta kalkaalayaal waxay noqon doontaa hadda kadib in aysan noqonin qofka inuusan uu heli waayo meel uu xoolihiisa daawo uga doonto ama uu u raadsado amase waxyaabihii qaldaadkee dhici jiray ee daawooyin aan qiibtayo iyo qiimo lahayn qiimahoodu sarreeyo hadda kadib waxaa weeye halkan daawadu waa bilaash wax lacag ay ku fadhiiso ma jirto waxa weeye waxaa loogu talagalay dadweynaha halkan ku nool magaalada beledweyne in aan iyo xoolahooda lagu daaweeyo islamarkaasna cudurada xuduudaha kasoo gudbayo lagu kontaroolo islamarkaasna lagu sameeyo surveillancy oo ah in la diiwaan geliyo cudurada cusub cudurada soo noqnoqda ee deegaanka u badan si sheybaar loogu sameeyo islamarkaasna loo xaqiijiyo dadqabkii caafimaadka xoolaha dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan gobolka hiiraan degmada beledweyne sidaas la mid ah hadda waxaa weye beledweyne saddexan ka dhisnay oo aan maanta soo marnay oo soo kormeernay waxaan rajaynaynaa magaalo kasta ee hirshabelle ku taallo in adeegaasi aan gaarsiino waxaan u mahad celinaynaa igad baalko oo garab naga siisay barnaamijkan in uu noo qabsoomo ma ahan keliya waxaan ka rajayn doonaa in daaway joogta ay na siiyaan waxaan ka rajayn doonaa kiliinagyo intaan ka badan ay noo dhisaan waxaan ka rajaynaynaa in ay mar walbana garab taagnaadaan si maadaama xoolaha uu yahay lafdhabarka gobolka hiiraan iyo soomaaliya oo dhanba iyo hirshabeelle in sare loo qaado tayadooda caafimaad ahaan iyo calaf ahaanba wasaaradda xanaanada xoolaha hirshabelle ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday dardargelinta adeegyo muhiim ah waxaana ay xarumahan xoolaha u noqonaysaa mid looga hortegayo xanuunada ku dhaca taasi oo yareynaysa dhimashada xoolaha markaana xarunta daryeelka agoonta ayaa waxaa laga dhagax dhigay laascaanooda xaruntan ayaa waxaa loogu talagalay xanaaneynta naafada iyo caruurta yaryar ee agoonta ah iyagoo ka helaya hooy xarun waxbarasho iyo caafimaad kuwaasi oo darxumo ku haysatay deegaanada maamulka s s c qaatumo maadaama waalidiintooda ay geriyoodeen islamarkaana ay yihiin caruur agoon ah mid ka mid ah dadka mashruucani ka hirgelinayo laascaanood ayaa ka waraabixiyay ujeedka mashruucani maanta dhagaxdhigga halkan ugu samaynayo dadka agoonta ah ee yaryar ee wax walba u baahan hooy iyo caafimaad iyo tacliin intaba u baahan in lagu daryeelo ayaan maanta dhagaxdhig halkan ugu samaynaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa meel lagu faa'iido oo ay ka faa'iidaystaan dadkaas agoonta ah iyo kuwa aragga waayey ee naafanimadu u wehliso iyo kuwa lixaadkooda ku waayey wixii dhibaato ah ee soo gaaray dhammaanteed waxaan leenahay ilaahay ha ku anfaco annagana ilaahay maaragta hanaga aqbalo dadaal dhinaca kale qaar ka mid a bulshada iyo dhallinyarada iyo sidoo kale odayaasha ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay dadka ku maqan qurbaha in ay gacan ka geystaan dhismahan mashruucani halka kan ka bilaabaysa mashruuc ama dhisme waxaa weeye lagu taageerayo agoommaha iyo dadka tamarta daran runtii arrintaas aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala waxaan leenahay sida agoommaha iyo dadka loo caawiyana waa arrin aad u qaaliya oo shareecada islaamku ina fartay nebigu sal allahu alayhi wasalama waa ka ka warramay qofkii qof caawiya ilaahay subxaanahu wa tacaalana inuu isagana caawinayo in badan baanu aragnay dhagax la dhagax dhigo oo laga dhaqaaqo aan loo imaanay inay fuliyaan oo ay kaga dhigaan meel agoommaha ay ku nastaan oo wax ku bartaan oo araggu iyo naafaduba yimaadaan waxaanu jecelnahay in dhammaan magaaladu agoonteedu aad bay u badan tahay waa maalintii ay ku habboonayd in loo dhiso waxaan rajaynayaa insha allah mashruucan inaynu ka faa'iidaysano madaxweynaha maamulka s s c kaatuma ayaa sheegay in mashruucan ay sii socon doonto islamarkaana ay mar waliba maamulkiisu u taagan yahay inuu caawiyo dadka danyarta ah u daryeeli doona ilaahi idankii dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo agoomaha dadka baahiyaha gaarkaa qaba inagu dhex nooli runtii waa u baahan yihiin in dib loo jalleeco hoos loo egay u baahan yihiin hadday noqon lahayd kuwa maqalka naafa ka ah kuwa aragga naafa ka ah iyo kuwo kaleba waa mashruucii ugu horreeyey ama hal abuurkii ugu horreeyey ee degaankeenna laga hirgelinayo munaasabada lagu dhigax dhigaya ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxweynaha maamulka s s c kaatuma aqoon-yahano culamo maamulka degmada laascaanood iyo qeybaha kala duwan ee bulshada markaan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubeynta sarafka iyo suuqyada saaka waxaa la diyaara saare cabdi xuseen mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar lagala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan sagaal boqol halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic shan markana micishada liitarka saliid macsalada ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka labaatan laha macsarada la kala siisanaya afartan iyo sideed doolar saliidda nooca loo yaqaano saliid cadeyda ayaa suuqyada jowhar la kala siisanaya soddon iyo laba dhibic shan bariiska nooca loo yaqaano xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo labaatan doolar baastada dhaadheer nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanaya toban doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa markaan cayaaraha lamina yaamaal ayaa u magacaabay waryahanka payo muno jamal ninka lagu magacaabo rayadiisa inuu saxiixo barshona suuq cagagaale tomitado jirka garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee barshona ayaa ku riyaaqay herar aan caadi ahayn oo guulaha tan iyo markii uu saftay kooxda catalan bishii agoosto isagoo jiray keliya shan iyo toban sano daayarka ayaa qaab ciyaareedkiisa kasii watay halkaasi xilciyaareedkani isagoo dhaliyay shan gool toban kalena caabiyey ka noqday toban kalena iyo kow iyo labaatan kulana horyaalkaasi usoo saftay yemal ayaa loo arkaa mid ka mid a ciyaartooyda ugu xiisaha badan kubadda cagta adduunka waxaana uu ka qalinjibiyay akademiyada liamaza durba waxaa la barbardhigay qaar ka mid a kuwa ugu wanaagsan ciyaarta tan iyo markii uu usoo baxay isagoo bilaabay neymar ilaa iyo leono mise qodobkaasi la xiriira cayaaraha ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkay subaxnimo aad ka dhagaysanayseen raadiyaha isnaaye magaalada jowhar jimco wanaag